بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo kontonaad ee suurat lmaa-ida allah waxau ihi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu lyahuuda wاnnasaara wliyaa bacduhm wliyaau bacd wman yatawalahm minkum fainahu minhm ina allaha laa yahdi lqowma alظaalimiin allah waxau ihi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tattakhiduu ha ka yeelanina alyahuuda yahuud iyo wاnnasaara nasaarada awliyaa kuwa xigta ah ama sokeeye aada saaxiiba la tihiin ha ka dhiganina bacduhum barhkood wliyaau bacd iyagaa barhka kale sokeeye ay jecel yihiin u ah allah waxau ihi waman yatawallahum ruuxa ka weli yeeshay yahuud iyo nasaara ee waxa weeyaan xigto iyo saaxiib uu jecel yahay ka dhigta minkum xaal uu idinka idinka mid yahay fa innahu isagu minhum iyaguu ka mid yahay ruuxa isagoo muslimiinta ka mid ah kuwaa ka weli yeeshaa kuwuu ka weli yeeshuu ka mid yahay ina allaha alla laa yahdii ma hanuuniyo alqowma aldaalimiin qolada daalimiinta ah rabbi ma hanuuniyo allah waxau ihi fataraa waad arkaysaa nebi moxamedow ama ruux kasta oo mukhaatab ah oo in lala hadlo ay u suubato mukalaf ah fataraa waad arkaysaa nebi moxamedow ama mukhaatab kastow alladiina kuwii baad arkaysaa haddii ru'yada basariye laga dhigo ama fataraa waxaad ku ogaanaysaa haddii cilmiye laga dhigo alladiina kuwii waxaad ku ogaanaysaa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugnaa maradun cudurku waa maradu shaki waannifaaq waa cudurkii munaafaqnimada iyo diinta ay ka shakisan yihiin iyo xaqa kuwaa caloosha iyo uurka ka buka waxaad ku arkaysaa yusaaricuuna iyagoo u degdegaya fiihim ay fii muwaalaatihim kuwaa xidhiidhkooda iyo jacaylkooda iyagoo u degdegaya ayaad arkaysaa yaquuluuna waxaanay odhanayaan iyagoo doonaya inay ku marmarsiyoodaan ay cudurdaar ka dhigtaan yaquuluuna waa munaafiqiintii hadda kuwani yaquuluuna waxay odhanayaan munaafiqiinta muwaalaadka gaalada u degdegaya nakhshaa waxaanu ka baqanaynaa an tusiibanaa inayna haleesho daa'iratun balaayo wareegaysaa inay nagu dhacdo ayaanu ka baqanaynaa fa casa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay oo waxaa la yidhaha casaa min allaahi waajiba casaa marka caadiga ah waa taraji iyo wax la rajaynayo laakiin xagga alle markay gasho waxaa laga macneeyaa waajib iyo xaqiiqo waayo waa wax la hubo oo dhacaya fa casa allaah ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahoo hubaal ah an yaatiya inuu keenayo ama uu la imanayo bilfatxi furasho ay muslimiintu yacni waxa weeyaan dhulka ay furtaan oo ay guulaystaan aw amrin ama arrin inuu la yimaado ayuu ilaahay xaqiiqo ku yahay arrinkaasoo min cindih agtiisa ka ahaaday oo ah waxa weeyaan nimankan munaafiqiinta ah gaalnimada ay uurka ku qarsanayaan inuu fadeexeeyo ilaahay bannaanka soo dhigo ama wuxuu noqon karaa aw amrin min cindih in ilaahay gaalada intuu dulleeyo lagu waajibiyo jizyada oo gibirka laga qaado cashuurta madaxooga iyo guudkooga ku waajibaysa oo fa yusbixuu dabeed ay noqdaan munaafiqiintii naadimiina kuwa ka murugoonaya calaa maa kii asaruu ay ku qarsadeen fii anfusihim nafahooda dabeed munaafiqiintii ay ka murugoodaan oy ka qoomamoodaan waxay uurka ku qarsadeen oo ah muwaalaat alkufaar gaalada jacaylkooda ay u degdegayaan allah waxau yihi wayaquulu waxay odhanayaan aladiina aamanuu kuwii rumeeyey iyagoo munaafiqiinta farta ku fiiqayay odhanayaan ahaaulaa kuwaasi munaafiqiinta ihi ahaaulaa kuwan munaafiqiinta ihi aladiina kuma kuwiiba aqsamuu dhaartay billaahi alle ku dhaartay jahda aymaanihim dhaarahooda taagteeda intii tamartooda ay ahayd yacni waxa weeyaan jahdigu waa muntaha taaqa markaanad waxba iskula hadhin ma kuwanaa kuwii ku dhaartay dhaartoodu intay taag iyo awood lahaydba innahum iyagu la macakum idinka inay idinla jiraan mu'miniintiiye mu'miniintiibaa iyagoo dhexdooda wada hadlaya isku yidhi kuwaasi munaafiqiinta ihi miyaanay ahayn kuwii ku dhaartay inay innaka inala jiraan allah waxau yihi xabiat waa burtay acmaaluhum kuwa acmaashoodii waa munaafiqiinta ah oo fa asbaxuu dabeed waxay noqdeen khaasiriina kuwa khasaare ayaa ay noqdeen yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyey man yartada ruuxa ka noqda minkum xaaluu idinka idinka mid yahay can diini diintiisa ruuxa dib uga noqda ee ridooba fasawfa yaati allaah wakti dambe ayaa ilaahay keeni doonaa ama uu la iman doonaa biqowmin qolo qoladaasoo yuxibuhum ilaahay u jecel yahay oo wayuxibuuna iyaguna jecel qoladaasoo adilatin cala almu'miniin mu'miniinta u dabacsan oo u naxariisanaysa kuwaasoo acizatin cala alkaafiriin gaaladana ku ad adag oo ku qallafsan kuwaasoo yujaahiduuna u jihaadaya fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaadaya liiclaa'i kelimati illaah ilaahay kelmaddiisu inay korayso u dagaalamaya oo u jihaadaya oo walaa yakhaafuuna aan ka cabsoonayn lawmata laa'im mid wax canaanta canaantii aan ka cabsoonayn oon ka baqanayn allah waxau idhi daalik madkuurkaa lasoo sheegay waa sifaadkaa wanaagsan ee ah dad alla uu jecel yahay iyaguna jecel muuminiinta u dabacsan gaalada ku adag alla dartii u dagaalamaya mid wax canaanta canaantii aan xaqa uga habranayn kuwaas iyo sifaadkaasi fadlullah waa ilaahay deeqdiisii iyo nicmadiisii oo waxaa la ishaarayaa sifaadkan ay ku sifaysan yihiin laftoodu laysa bixawlihim walaa biquwatihim wa inamaa bifadli illaahi wa raxmatih maaha xooggooda iyo xeeladooda ilaahay baase ku galladaystay oo waafajiyey khayrka iyo fadliga marka haddii khayrka lagu waafajiyo ha isqaadanin oo naftaadu yay ku cajabin waayo dee waa dalika fadlullahi yuutiihi man yashaa hadduu doono wuu kaa qaadi allah waxau ihi daalika arrinkaas iyo tilmaamaha wanaagsan ay ku sifaysan yihiin mu'miniintu fadlullah ilaahay deeqdiisii iyo nicmadiisii weeyi oo yu'tiihi waa siiyaa alle fadliga man yashaa cidda uu doonuu alla siiyaa wallaahu allana waasicun ay waasicu lfadli waalkaram waa ka fadligiisa iyo deeqdiisuba ay ballaadhan tahay caliimun ee u cilmi badan cidda deeqdiisa mudatay dabeed siinaya alla waxau ihi innamaa waliyukum weligiinnu wuxuu ahaaday uun gargaarihiinnu wuxuu ahaaday uun ka walaagiinna iyo jacaylkiinna iyo hiilkiinna iyo nusradiina lihi wuxuu ahaaday uun allaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa iyo waladiina aamanuu kuwa rumeeyey sow walaagii gaalada laynooma soo diidin oo intaasoo aayadood suurat lmaa-ida ilaa bilowgii ilaa maanta sow intaasoo jeer inagumay soo noqnoqon war gaalaha xidhiidhinina oo ha soo dhawaysanina yaa la xidhiidhinayaa yaa la soo dhawaysanayaa yaa la jeclaanayaa yaa hiilkaaga iyo hoodaadaba leh waa kan innamaa waliyukum allah weliba xasri baa la adeegsaday waa xasru lwalaa'i calaa haaulaa walaha yacnii walaagaagii iyo muwaalaadkaagii waxa lagu koobay oo lagu gaar yeelay ciddan la sheegayo oo inamaa ayaa adawaatu alxasri waalqasri ah marka waa xasru lwilaayati calaa haaulaa oo mubtadihii inamaa waliyukum oo wilaayada ah ayaa waxaa lagu xasriyey khabarkii allahu warasuuluhu waladiina aamanuu waa koobis marka inamaa waliyukum weligiinu wuxuu ahaaday uun cid kale maahe allaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisa iyo waladiina aamanuu kuwa rumeeyey aladiina mu'miniintaasoo yuqiimuuna asalaa salaada oogaya oo wayu'tuuna azakaa zakadana bixinaya walxaal bay salaada oogayaan zakadana bixinayaan hum iyagu raakicuuna ay khaashicuuna khaadicuun kuwa ilaahay isu dhuldhigay oo u khushuucsan oo isku dullaynaya ay yihiin oo jumlada xaaliyadee wahum raakicuuna jumladan damboo keliya lagama xaalaynayo e labada jumlee hore wada socodkooga iyagoo wada jira ayaa laga wada xaalaynayaa oo yuqiimuuna asalaata wa yu'tuuna azakaata labadaa jumlo ayaa wahum raakicuuna laga wada xaalaynaya oo walxaal bay salaada oogayaan zakadana bixinayaan hum iyagu raakicuuna ay khaashicuuna khaadicuun kuwa ilaahay isu dhuldhigay oo u khushuucsan oo isku dullaynaya ay yihiin oo rukuucda maanta waxaa looga jeedaa bimacna alkhushuuci waalkhuduuc waayo rukuucda lafteedaa tilmaamaysaba tadallul ilaahay la ysku dullaynayo ilan cid kale looma foorarsadoo dhabarka looma qalloociyo wejigana dhulka looma dhigo cidaan alla ahayn allah xaq u leh in la ysku dulleeyo oo loo khushuuco allah waxau ihi waman yatawalla allah allah ruuxa ka weli yeesha ee xidhiidhkiisa iyo maxabadiisa iyo walaagiisa siiya iyo wa rasuulahu rasuulkiisa iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey rabbi iyo rasuulkiisaba yacni axadka intaa ka weli yeesha fa ina xisba allah ilaahay xisbigiisu hum iyagu alghaalibuuna iyaga ayaa libinta leh kuwa gacan sarreeya ee guulaysanaya waa xisbullah hadihi alaayaat waxaa ku sugan xurmatu muwaalaati alyahuudi wاlnasaara wa saa'iri اlkaafiriin inay xaaraan tahay xidhiidhka iyo jacaylka iyo saaxiibada laga dhiganaayo yahuud iyo nasaare iyo gaalada kaleba waa laynoo diiday yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu lyahuuda wاnnasaara awliyaa weliba waxaa laynoo caddeeyey waxa inagu xambaaraya inaynaan awliye ka dhigan oo waxaa la yidhi bacduhum awliyaau bacd iyagaa isxidhiidhinaya iyagaa isjecel iyagaa sokeeyo isku ah iyagaa hiil iyo hooba isu haya maxaa idinka gala idinka cadow bay idin yihiin haddaad muminiintii tihiine waxaa weliba la raaciyey waman yatawallahum minkum fa inahu minhum ruuxa ka weli yeesha nimankaas iyaguu ka mid yah yacni waa gaal iyagoo kale ah haddaba aayaddan fa inahu minhum halkan culimadu waxay ku sheegaan almuwaalaat almukafira walmuwaalaat gayru lmukafira xidhiidhka gaalada lala yeelanayaa wuxuu u qaybsamaa laba mid qofka gaalaysiinaya oo xerada ka saaraya iyo mid aan gaalaysiinayn laakiin ah min kabaa'iri dunuub had iyo jeerna waxaad ogaataan shaygaa marka la ydhaha kufri akbara maaha ee waa kufri asqar maaha waa dembi yar ma yara waa min kabaa'iri dunuub waa dembiyada waaweyn laakiin waxaa la leeyihi un isagoo kabiira min kabaa'iri dunuub sameeyey ayaanu xeradii islaamka weli ka bixina uu ku jiraa halisna wuu ugu jiraa dee inuu ka baxo waayo kabaairtu qofka waxay u sababi kartaa kufriga inuu galo calaa kullin waxa muwaalaadku ay noqonaysaa mukafira marka tawalligu uu yahay atawalli taam si dhammaystiran qalban waqaalaban af iyo uurba markuu ruuxu gaalo u jeclaado jacaylka uu gaalo jeclaanayaana uu yahay xubun diini laa xubun dunyawi jacayl diineed laakiin jacayl adduunye aanu ahayn macnaha gaalo wuxuu u jeclaado u xidhiidhinayaa limaa hum calayhi min alkufri gaalnimaday ku dul sugan yihiin darteed ayuu u xidhiidhinayaa wuxuu u jeclaanayaa diintay haystaan darteed wuxuu u xidhiidhinayaa inay iyagu gacan sarreeyaan mu'miniintana laga guulaysto oo laga gacan sarreeyo marka hadafkiisu waa maxay gacanta sare inay gaale hesho mu'miniintuna waxa weeyaan laga guulaysto xidhiidhka noocaasa qofku gaalkii hadduu u jeclaado gaalnimadiisa iyo diinta uu haysto diin ahaanna uu u jeclaado isagoo doonaya gaalada iyo diintoodu inay sarrayso muslimiinta iyo diintooduna ay hoosayso waa tawalli taam ah si dhammaystiran ayuu uga weli yeeshay gaalo waana gaal iyaga la mid ah waana ta aayaddu ay tilmaamayso waman yatawallahum minkum fa inahu minhu laakiin waxay culimmadu yidhaahdeen ruuxu hadduu gaalo xidhiidhiyo laakiin xidhiidhkiisa iyo jacaylkiisu uu yahay mid adduunyo laakiin mid diineed aanu ahayn qaraabo ay yihiin buu u jeclaaday wadaniyad ay waddan ka soo wada jeedaan buu u jeclaaday dheef adduunyuu isleeyahay ka hel ayuu u xidhiidhiyey cabsi uu ka qabo ayaabuu ugu muujinayaa waa jacayl adduunyo laakiin jacayl diineed ma aha waxay culimmadu yidhaahdeen jacaylkaas iyo xidhiidhkaasi waa kabiira min alkabaa'ir waa dembi weyn oo dunuubta waaweyn ka mid ah ee cuquubo lagu mudan karo laakiin qofku xeradii kaga bixi maayo waxay u daliishadeen muslimiintii hore saxaabada yacni qaar ka mid ah ayaa maxabadaa adduunyo ama xidhiidhkaa adduunyo uu ka dhacay yacni waxaa ka dhacay nooc xidhiidh adduunyo oo bedhkood iyagoon gaalada yacni qalbiga ka jeclayn ayaa haddana waxay damceen oy dooneen arrin adduunyo inay gaalo ka helaan oo ay uga fusho taasaa muwaalaadka u sababtay haddana iyagoo noocaa muwaalaadka ku dhacay ayaa waxaa loogu yeedhay magacii iimaanka oo xerada lagama saarin oo alla wuxuu yihi suurat lmumtaxina yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaa mu'miniintiiyey cadowgayga iyo cadowgiina sokeeyaha ka dhiganina oo ha xidhiidhinina qisada mufasiriintu waxay ku soo arooriyaan suuraddani ay kusoo degtay xaatib ibna abi baltaca oo nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo doonaya maka inuu ku duulo oo uu soo furto intii maka aan la furan ka hor ayaa saxaabada kale nin walba maka qaraabo iyo ehel buu ku lahaa xoolihiisa iyo dadkiisa u ilaalinaya laakiin xaatib ibna abi baltaca maka cid kuma lahayn wuxuu markaa u baqdu u cabsooday in haddii maka marka la galo dee gaaladaasi ay ehelkiisii iyo awlaaddiisii iyo amwaashiisii ay waxgaadhsiiyaan buu u baqay markaa wuxuu doonay inuu gaalada gacan ku yeesho hadhow ehelkiisa ay ugu ilaaliyaan dabeed xaatib wuxuu sameeyey warqad buu qoray uu ugu sheegayo mushrikiintii maka nebigu waxa uu damacsan yahay iyo inuu kusoo fool leeyahay warqadii islaam buu u dhiibay islaamtii timaheeda intay hoosgelisay ayay la safartay nebiga waa loo waxyooday arrinkii waa ogaaday nebigu saxaabadii rag ka mid a ayuu diray uu yidhi ordoo socda oo meeshaa rawdad khaaq la yidhaha markaad joogtaan islaanta maraysa warqadda ay sido ka soo qaada halkii markay islaantii ku gaadheen bay yidhahdeen keen warqaddaad sido waxay tihi wallahi inaan warqad hayn waxay yidhahdeen wallaahi lanulqiyanna hiyaabaka aw la tuctiina alkitaab ama maryaha lagaa dhigi ama warqaddaad sido waad keeni waayo hadalkuu nebi maxamed yihi sala allahu calayhi wasalam waa xaq dabadeed timaha dhexdooda iyadoo ku qarisay ayay warqaddii ka soo saartay nebigaa loo keenay wuxuu arkay nebigu inay warqaddii xaatib ka socoto gaalana ku socoto una sheegayo arrinkuu nebigu damacsanaa wax ka mid ah si ay uga sii digtoonaadaan dabeed nebigu sala allahu calayhi wasalam cumar markuu yidhi dacnii adrib cunaqa hada almunaafiq anqoorta ka gooya munaafiqe ii fasax rasuulku wuxuu yihi waar ukaadi wuxuu yihi maa xamalaka calaa hada yaa xaaib xaaibow arrinkan maxaa kugu xambaaray maxaa kuu sababay xaaib wuxuu yihi yaa rasuula allah wallaahi arrinkaa umaan samayn riddo aan diintaydii ka ridoobay iyo jacayl aan gaalo u qabo midna uma samayn laakiin waxaan u sameeyey uun saxaabadaada kula joogta nin walba gacan buu ku leeyahay maka ehelkiisa loogu ilaalinayo aniguna kuma lihi markaa waxaan damcoon doonay inaan nimanka agtooda gacan ku yeesho ay hadhow abaal aan ugu ay igu hayaan oo ehelkayga ay ku nabadgeliyaan laakiin gaalnimo iyo riddo igamay ahayd nebigu waxa ihi sadaqakum run buu idiin sheegay faraha ka qaada marka xaatib arrintan uu sameeyey suuradiisa iyo muuqaalkeedu waxa weeye waa nooc muwaalaad gaaladii uu la sameeyey laakiin muwaalaadkaas ma aha muwaalaad diini ah oo diintooda iyo gaalnimadooda jacayl uu jecel yahay umuu samayn umanuu samayn inay muslimiintu jabto gaaladuna ay guulaystaan keliya wuxuu u sameeyey arrin adduunyo oo ehelkiisa in loogu nabadgeliyo bas ujeeddo kale uma samayn arrinta noocaasi iyadoo dembi ah oo aayaad qur'aanihii ku soo degeen haddana kuma gaaloobin halkaa culimmadu waxay ka qaataan muwaalaadka haddii waxa weeyaan arrin adduunyo oo sidaasoo kale ah qofkii gaal uu xidhiidhiyo waa min kabaa'iri dunuub laakiin kufrigu xerada kaga baxayo ma aha mar walbana muuminka waajib waxaa ku ah gaalka inaanu marnaba xidhiidhin oo muwaalaad aanu la yeelan laa lidunya walaa lidiin diin ahaanna aanu ugu jeclaanin adduuny ahaanna aanu ugu jeclaan ama aanu u xidhiidhin farqi baana u dhaxaysa in gaalka ay mucaamalo iyo shaqo adduunya idin dhex marto iyo in dee waxa weeyaan maxabo iyo kalgacal loo muujiyo farqi baa udhexeeya gaalka adoo neceb oo qalbiga ka neceb ayaa shaqo adduunya idin dhex mari kartaa taasi walaa ma aha marka maxaa la yacni laynaga doonayaa iyadoo mucaamalaad adduunyihii gaaladii ayna dhex mari karto inaynaan jeclaan inaynaan xidhiidhin inaynaan sokeeyo ka dhigan inaynu ka dheeraano mucaamalada adduunyaduse dee waa jaa-iso way bannaanta haddaba arrinta noocaasaynu tilmaannay waxaa caddeeyey cabdiraxmaan naasir asicdi tafsiirkiisa aayaddan markuu fasirayey oo waxa uu yidhi yurshidu tacaala cibaadahu lmu'miniina xayu bayana lahum axwaala alyahuudi waannasaara wa sifaatahum hayra alxasana ilaahay addoommadiisa mu'miniinta ah waxa uu ku hanuuniyey oo uu tilmaamay waxa weeyaan arrimaha iyo axwaasha yahuud iyo nasaare ayuu u caddeeyey iyo sifaadkooda xunxun waxaanu amray oo ku irshaadiyey anlaa yatakhiduuhum wliyaa in aanay sokeeye ka dhigan gaalo fa ina bacdahum wliyaau bacd waayo barhkood barhka kaluu sokeeye u yahay oo xigto u yaho ay waxa weeyaan dee isa soo dhawaysanayaan waxa uu sheekhu yidhi yatanaasaruuna fima baynahum yacni way is dhexdooda ayay isu nusraynayaan oo isu hiilinayaan gaaladu wayakuunuuna yadan waaxida calaa man siwaahum cidda ka soo hadhayna gacan keliyay u yihiin oo waa la wada dagaalamayaan fa antum laa tattakhiduuhum wliyaa fa inahum alacdaau cala alxaqiiqa waxa uu sheekhu yidhi markaa ilaahay wuxuu amro muuminiinta lagu yidhi mu'miniiney sokeeyaha ka dhiganina gaalada waayo waa cadow dhab ah walaa yubaaluuna bidurikum dhibaatadiinna uma aaba yeelayaan oo teello u dhigan maayaan bal walaa yaddakhiruuna min majhuudihim shay-an calaa idlaalikum bal waxa weeyaan dadaalkooda iyo juhdigooda waxba iskala hadhi maayaan oo ka kaydsan maayaan inay idinku halleeyaan oo idinku lumiyaan falaa yatawallaahum ilaa man huwa miluhum markaa gaalo sokeeye iyo xidhiidh yacni kuwo uu jecel yaho saaxiiba kama dhigto ruux iyaga la mida mooyaane walihaada qaal sidaa darteed ba allahu yidhi waman yatawallahum minkum fainahu minhum wuxuu sheekhu yidhi halka aynu u soconnaa waa halkane lianna atawallii attaam yuujibu lintiqaala ilaa diinihi waayo in gaalada si dhammaystiran looga weli yeesho qalban waqaalaban af iyo uurba waxa uu keensanayaa diintooda in loo guuro oo tii islaamka laga baxo marka kufriga akbarkii waa maxay attawalli taam si dhammaystiran in gaalka looga weli yeesho oo afka laga jeclaado oo uurka laga jeclaado oo wuxuu haysto lagu jeclaado oo inuu guulaysto la doono oo muslimiintu inay jabaan la doono waxa uu yihi sheekhu watawalli lqaliil yadcuu ila alkaiir ka weliyeelashada yar waxay iyaduna u yeedhaysaa oy sababaysaa si badan in looga weli yeesho uma yatadaraju shay-an fa shay-an xataa yakuuna alcabdu minhum dabadeed tallaabo tallaabo ayuu ruuxu ugu dhowaanayaa ilaa uu ka mid noqdo sheekhu wuxuu ku tilmaamay hadalkaa qiimaha badan ee aayadda uu ku sharaxay dee tawalligii inuu laba yahay atawalli taam watawalli alqaliil tawalli dhammaystiran oo ka kufriga akbarka ah iyo tawalli yar oo ah inaan qofku si dhammaystiran uga weli yeelan laakiin arrimo adduunyo uu ku xidhiidhiyo laakiin sheekhu wuxuu tilmaamay kaa yar laftiisu inuu u jiidayo qofkuu u sababayo kii weynaa oo uu halis ugu jiro inuu ku gaaloobo calaa kullin muwaalaadka gaaladu mar walba waa muxaram waana min kabaa'iri dunuub laakiin hadday noqoto tawalli taam ah dee xeradii buu kaga baxayaa oo waa ku gaaloobayaa waxaa aayaadka ku sugan ida tawala alinsaanu alkaafira tawaliyan taaman fahada kufru akbar waman yatawalahum minkum fainahu minhum ruuxu si dhammaystiran gaal hadduu uga weli yeesho waa ku gaaloobayaa waxaa kaloo ku sugan caaqibatu lmunaafiqiina almariira cidhibta yacni qadhaadhka badan ee xun ee munaafiqiinta u dambaysa xabitat acmaaluhum fa asbaxuu khaasiriin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan sifaatu awliyaai araxmaan awliyada alla uu doortay tilmaamaha ay dadka kale kaga duwan yihiin fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah ilaahay wuxuu hormariyey kuwa uu keeni doono inuu jecel yahay isagu iyana ay jecel yihiin waa halkay salafku ka yidhaahdeen laysa shanu an tuxib inama shanu an tuxab yacni arrinka muhiimkii maaha adu inaad wax jeclaato laakiin arrinka ka muhiimsan waa in lagu jeclaado oo aada noqoto maxbuuban cinda allahi caza wajal marka fasawfa yaati llaahu biqowmin yuxibuhum ilaahay maxabadiisii buu hormariyey waa ta muhiimka ah iyana waa jecel yihiin waxaa sifaatkooda ka mid ah adilatin cala lmu'miniina acizatin cala alkaafiriin muuminiinta waa u dabacsan yihiin gaaladana waa ku qallafsan yihiin waa sifada muuminka gaalka inuu ku adadkaado unu u dabacsanaan laakiin muuminka uu u dabacsanaado allah waxau uhi ya ayuha aladiina aamanuu qaatiluu ladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum hilda muuminiintiiey waxaad la dagaalantaan oo la dirirtaan gaalada idinsoo xiga ee idinku dhow kuwa la dagaalamoo la dirira walyajiduu fiikum hilda dhexdiinana ha ka helaan adayg iyo qallafsanaan oo jixinjix iyo dabac dhexdiina yay ka heli waxaa kaloo alla uu yidhi nebi moxamed isagoo u yeedhaya oo amraya yaa ayuha nabiyu jaahid ilkufaara waalmunaafiqiina waqlud calayhim nebi allow gaalo iyo munaafiqiin la jihaad kuna adkow oo ha u dabcin ila iyagaa dabaca raba waduu low tudhinuu fa yudhinuun meel dhexe in laysugu yimaaday jecel yihiin idan allah wuxuu ina amray gaal in lagu adkaado muminna loo dabacsanaado muxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala lkufaari ruxamaau baynahum muxamed waa rasuulkii ilaahay ummadda usoo diray kuwa la jirkiisa ahaadee rumeeyey ee raacayna ashidaau cala lkufaari ruxamaau baynahum waa qaar gaalada ku ad adag dhexdoodana isu naxariisanaya idan waxaa layna amray in mu'miniinta loo dabacsanaado gaaladana lagu adkaado sifada maanta dadka muslimiintiina waa maxay gaalana way u dabacsan yihiin waabay u kala dheeraynayaan iyaguna waa isku qallafsan yihiin oo waxa weeyaan birtay iska aslayaan waxaa sifaadkooda ka mid ah yujaahiduuna fii sabiili illaahi walaa yakhaafuuna lawmata laa'im ilaahay dartii bay u dagaalamayaan fii sabiili illaah ugana cabsan maayaan xaqa mid canaanto canaantii xaqu markuu u daahiro waxa weeyaan sidiisay u sheegayaan cidna uga haybadaysan maayaan waxaa ku sugan musnad limaami axmed xadiidka abu saciidin alkhudri uu warinayo waxa uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam alaa laa yamnacana axadakum rahbat nnaasi an yaquula bixaqin idaa ra'aahu aw shahida war hooyay baraaruga midkiin cabsida uu dad ka cabsanayaayay ku xambaarin oonay u diidin inuu xaq yidhaahdo idaa ra'aahu aw shahida markuu xaqii arko ama uu xaadiro inuu xaqaa ku dhawaaqo cabsiduu dadka qabayay u diidin fa innahu laa yuqaribu min ajal waayo xaqa oo lagu dhawaaqaa ajal kuu soo dhoweyn maayo oo dhimasho deg dega keeni maayo walaa yubaacidu min risqin risiqna kaa fogeyn maayo an yaquula bixaqin aw yudaki aw yudakira bicadiim yacni ruuxu inuu xaq sheego ama wax weyn dadka uu ku waaniyo ajashiisana soo dhoweyn mayso arsaaqadna ka dheerayn mayso ka durkin mayso abu saciidin alkhudri riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray wa bakaa abu saciidin wa qaal qad wallaahi ra'aynaa ashyaa fahibnaa wuxuu yihi wallaahi arrimo badan oo qaldan baanu aragnay markaasaanu cabsoonnay marka maantana maxaad u malaynaysaa abu saciid wakhtigiisii markuu hadalkaa leeyay marka in xaqa aan cidna looga cabsan waa sifaadka mu'miniinta walaa yakhaafuuna lawmata laa'im inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun markii laynoo diiday walaaga iyo xidhiidhinta gaalada waxaa laynoo caddeeyey cidda xidhiidhkeenna iyo jacaylkeenna iyo nusradeenna leh waa allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam iyo cidda rumaysay ruuxa muuminkii walaagiisa iyo muwaalaadkiisa intaa waa inuu ku koobo inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu waxay ilaahay ballan qaaday qofka walaagiisa intaa ku koobee ka run sheega ee alle iyo rasuulkiisa jeclaadee amarkooda qaatee nahyigooda ka taga ee waxa weeyaan dadka mu'miniinta ana xidhiidhiya ee jeclaada ee maxabadiisa iyo nusradiisa iyaga siiya waxaa alla ballan qaaday fa ina xisba allaahi hum alghaalibuun ilaahay xisbigiisu waa kuwa guulaysanayee gacanta sare leh xisbullah waa ayo waa dadka iimaanka dhabta a la yimid saynu horena usoo tilmaannay diintu axsaab fara badan ma leh kumana bannaana laba xisbi unbaa qur-aanka aad ku arkaysaa xisbullah wa xisbu shayaan alaa ina xisb allahi hum lmuflixuun alaa ina xisba shayaani hum alkhaasiruun ku diineed iyo ku duunyo iyo ku siyaasadeed iyo ku kala toona shariicadeenna kuma bannaana waa xisbun waaxid laakiin waxa la yaab leh dee xisbullaahigan maanta cid walba way iska sheegatay shiicadii shaydaanka ee abubakar iyo cumar caagisay ayaaba xisbulla sheegta laakiin cibradu ma aha magac la sheegto ee waa camal iyo dhaqan qofka ku socda maa ana calayhi wa asxaabi dariiqii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo kii saxaabada dee kaasunba xisbullah ah guushana isagaa leh halabada halkan lagu sheegayna waxa weeyi horta bilxujati waalburhaan mar walba iyagaa ku sarreeya xisbullah xagga daliilka iyo xujada xagga awoodda iyo cududdana dee wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas marna gacanta saray leeyihiin marna waa laga leeyihi marka laga gacan sarreeyana waa markay iyagu dambaabaan ee waxa weeyaan la ciqaabayo laakiin waxaa xaqiiqo ah cidhibta dambe inay iyaga ku dambaynayso xisbullah oo alcaaqibatu lilmuttaqiin xataa hadday mixan iyo masaa'ib soo maraan mustaqbalka dambe iyagaa leh oo maanta muslimiintu rafaadka iyo dhibka ay ku jiraan way ka bixi doonaan waayo kalaamka ilaahay waa xaq kalaamka rasuulkuna waa xaq sala allahu calayhi wasalam marka cidhibta iyo aayaha dambe cidda lihi waa almu'minuun waana xisbullah fa ina xisba allahi hum lghaalibuun allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey laa tattakhiduu haka yeelanina alyahuuda yahuuda iyo wanasaara nasaarada wliyaa sokeeye aada saaxiibba ka dhigataan ood jeceshihiin haka yeelanina waayo bacduhum barhkood awliyaau bacd iyagaa barhka kala sokeeya oo xidhiidhinaya waman yatawallahum ruuxa ka weli yeesha nimankaa gaalada ah minkum xaalu idinka idinka mid yahe mu'miniintiiy fa innahu kaasi minhum gaaladaa uu ka weli yeeshuu ka mid yahay waana taynu tilmaannay oo waa atawalli taam waa ka weli yeelashada dhammayska tiran af iyo uurba qalban wa qaalaban in allaha alla laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alaalimiin qowmka daalimiinta alla ma hanuuniyo fa taraa waxaad arkaysaa nebi moxamedow ama aad ku ogaanaysaa aladiina kuwii fii quluubihim qalbiyadooda uu ku dhex sugnaa marad cudurkan munaafaqnimada iyo shakigu kuwa uurka uu kaga jiro waxaad ku arkaysaa yusaaricuuna iyagoo u degdegaya fiihim ay fii muwaalaatihim gaalada xidhiidhintooda waxaad ogaataa xidhiidhinta iyo jacaylka iyo saaxiibtinimada gaalada in loo degdegaa waa sifo munaafiq ee sifo mu'min ma aha yaquuluuna waxay odhanayaan marka ay gaalada xidhiidhkooda u degdegayaan nakhshaa waxaanu ka cabsanaynaa bay odhanayaan munaafiqiintu an tusiibanaa inayna asiibto daa'ira balaayo wareegaysaa inay nagu dhacdo oo waxaanu ka baqanaynaa intay gaaladu guulaystaan dee inayna laayaan sidaa darteed ayaanu iyaga xidhiidhkooda iyo jacaylkooda ugu degdegaynaa ilaahay baa u jawaabo alla waxa uu yidhi fa casa allah sow kama cabsanayaan gaala inay guulaysato arrinka allaa leh fa casa allaah ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay oo dhab ah oo dhacaysa an yaatiya inuu la yimaado alle ama uu keeno bilfatxi furasho oo mu'miniintu magaalooyinka ay furtaan oo ay guulaystaan aw amrin ama arrin alla uu la yimaado arrinkaasoo min cindi agtiisa ka ahaaday ama arrin ilaahay agtiisa ka ahaaday rabbi inuu keeno oo gaaladaba inta la dulleeyo korkooda waxa weeyaan jizye lagu waajibiyo oo iyagoo dulaysan ay gibirka bixiyaan xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saagiruun amaba munaafiqiinta in la fadeexeeyo taana waa lagu fasiray ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu furasho keeno ama arrin agtiisa ka ahaaday oo fa yusbixuu dabeed ay ahaadaan munaafiqiintii naadimiina kuwa ka murugoonaya ay ahaadaan calaa maa asaruu waxay ku qarsadeen fii anfusihim nafahooda oo ah xidhiidhkii ay gaalada xidhiidhinayeen ee ay u degdegayeen oo min muwaalaati lkufaar ah wayaquulu waxay odhanayaan aladiina aamanuu kuwii rumeeyey waxay odhanayaan iyagoo iyagu dhexdooda wada hadlaya munaafiqiintana farta ku fiiqayay odhanayaan ahaaulaa kuwaa munaafiqiinta ihi aladiina ma kuwiibaa aqsamuu ku dhaartay billaahi alleh jahda aymaanihim dhaarahooda taagteeda iyo tamarteeda yacni jahdigu waxa weeye waa muntaha taaqa waxba iskulamay hadhina intay awoodi karayeen kuwii dhaarta adag ku maray miyaanay ahay waxay odhanayaan mu'miniintii munaafiqiinta iyagoo tilmaamaya ahaaulaa kuwaa munaafiqiinta ihi aladiina kuwii miyaanay ahayd aqsamuu billaah kuwii ilaahay ku dhaartay jahda aymaanihim dhaarahooda taagteedii ama intay awooddeedu ahayd kuwii alla ugu dhaartay miyaanay ahayn munaafiqiintaasi innahum iyagu la macakum idinka la jirkiinna inay yihiin mu'miniintiiy mu'miniintii baa isku odhanaya munaafiqiintaasi miyaanay ahayn kuwii ku dhaaranayay innaka inay nala jiraan maya way yihiin oo arrinkoodu waa maxay dee xabitat acmaaluhum fa asbaxuu khaasiriin xabitat waa burtay acmaaluhum camalladoodii munaafiqiintaas oo nifaaq iyo gaalnimada uurka ay ku haystaan baa ay ku burtay acmaashoodii oo fa asbaxuu dabeed waxay noqdeen khaasiriina kuwa khasaaray if iyo aakhiraba ifkiina waa ku khasaareen waana ku fadeexadoobeen aakhirana waa ku khasaareen oo cadaab baaba sugaya yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintiiyey man yartadda ruuxa ka noqda minkum xaalu idinka idinka mid yahay can diinihi diintiisa ninka ka ridooba fasawfa yaati illaah wakhti dambe ayaa alla uu keeni doonaa ama uu la iman doonaa biqowmin qolo kuwaasoo yuxibuhum ilaahay uu jecel yahay oo wayuxibuunah iyaguna jecel in yashaa yudhibkum wayaأti bkhalqin jadiid wma dalika calى اllahi bcasiiz wain tatawallow ystabdil qowma غayrakum uma laa yakunuu amhaalakum fain yakfur biha haaulaa faqad wakalnaa biha qowma laysuu biha bikaafiriin aayaadkaas oo dhan alla wuxuu ku tilmaamayaa dee dadku hadday diinta garan waayaan oo ay ka jeedsadaan oo ay ka gaaloobaan kuwa ka wanaagsan ilaahay inuu ku bedelan doono kuwana uu baabi'in doono arrinkaasina ilaaha casiiska ah kuma cusla ee waa u sahlan yihi allah waxau ihi kuwaasoo adilatin cala lmu'miniin mu'miniinta u dabacsan acizatin cala alkaafiriin gaaladana ku ad adag kuwaasoo yujaahiduuna jihaadaya oo fii sabiili illaah ilaahay dartii u dagaalamaya oo walaa yakhaafuuna aan ka cabsoonayn lawmata laa'im mid wax canaanta canaantii xaqa aan uga waabanayn allah waxau ihi daalik arrinkaa lasoo sheegay iyo sifaatkaa wanaagsani fadlullah maaha xooggiinna iyo xeeladiinna fadlullah waa ilaahay deeqdiisii iyo nicmadiisii oo yu'tiihi alla fadligaa wuxuu siiyaa man yashaa ka u doono wallaahu allana waasicun ay waasicu lfadli waalkaram waa ka deeqdiis iyo galladiisu ay ballaadhan tahay caliimun ee cilmiga badan cilmigiisa badanna cidda uu og yahay inay mutaysatay deeqdiisa ku siinaya oo ugu deeqaya allah waxau ihi innamaa weliyukum weligiinnu wuxuu ahaaday uun ka arrinkiinna haya ee gargaarihiinna ah ee maxabadiinna iyo nusradiinna leh wuxuu ahaaday uun wax kale maahee allahu alle weeyi iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa iyo waladiina aamanuu kuwii rumeeyey aladiina mu'miniintaasoo yuqiimuuna asalaa salaada oogaya oo wayu'tuuna azakaa sakadana bixinaya walxaal bay salaada oogayaan sakadana bixinayaan hum iyagu raakicuuna ay khushuucsan yihiin oo ilaahay ay isku dhuldhigayaan oo isu dulaynayaan allah waxau ihi waman yatawalla allah ruuxa allaah ka weli yeesha ee xidhiidhkiisa iyo jacaylkiisa iyo nusradiisa alla siiya iyo wa rasuulahu rasuulkiisa iyo wladiina aamanuu kuwa rumeeyey fa ina xisba allah ilaahay xisbigiisu hum iyagunbaa ah alghaalibuuna kuwa liibaanaya ama guulaysanaya ee gacanta sare leh halabadu waa saraynta fa ina xisba allah ilaahay xisbigiisu hum iyagunbaa alghaalibuun kuwa gacanta sare leh ee waxa weeyaan libinta helaya iyo adkaanshaha allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey laa tattakhiduu ha ka yeelanina aladiina kuwii ittakhaduu ka yeeshay diinakum diintiina huzuwa ay mahzuwan bih mid lagu jeesjeeso kuwii diintiina ka dhigtay iyo walaciban ciyaar kuwii ka dhigtay oo min aladiina kuwii ah ku bayaami libayaani ljins bayaaniye ka dhig oo yacni kuwaasoo min aladiina kuwii ah uutuu la siiye alkitaaba kitaabka la siiye min qablikum idinka hortiin iyo walkufaara gaalada ha ka yeelanina wliyaa kuwa sokeeye ah oo alkufaarada halkeed ku cadfaysaa min aladiinada ha ku cadfin oo ma aha iyo walkufaara ah ilan waa la kasrin lahaa haddii kaleo walkufaari baa la odhan lahaaye laakiin waxaad tidhaahdaa laa tattakhidu aladiina kuwii ha ka yeelanina iyo walkufaara gaaladana ha ka yeelanina inta udhaxaysaana waa bayaaniya oo kuwan la leeyahay weli ha ka yeelanina ayaa la caddeeyey oo ah dee min aladiina uutu lkitaaba min qablikum marka laa tattakhiduu laba mafcuul bay qaadanaysaayo mafcuulkeeda hore laa tattakhiduuda waa aladiinada mafcuulkeeda labaadna waa wliyaa'ada tan hore ittakhaduuna waa laba mafcuule mafcuulkeeda hore waa diinakum ka labaadna waa huzuwan wtaqu llaha alla ka baqa in kuntum muminiin haddaad muminiin ahaatee allah waxau yihi waidaa naadaytum markaad ugu yeedhaan ila salaati salaada markaad ugu yeedhaan ee salaadii loo adimo ay bil aadaani ilan aadaan baynu salaada ugu yeedhnaa oo xaya cala salaa xaya cala alfalaax waa salaada u kaalayaay marka waidaa naadaytum haddaad muuminiintii tihiin markaad ugu yeedhaan kuwan ila salaati salaada xaggeeda markaa ugu yeedhaan ee aadaantaan ittakhaduu waxay ka yeelanayaan haa salaadii husuwa ay mahsuwan bihaa mid lagu jeesjeeso lagu dheeldheelo ayay ka dhiganayaan salaadii iyo walaciban ciyaar bay ka dhiganayaan allah waxau ihi daalik ay itikaaduhum lisalaati husuwan walaciba daalikadu wuxuu u noqonayaa ismu ishaaruhu itikaadka laga fahmay ittakhaduu ficilka ah daalik itikaadkaas ay salaada dheeldheel ka dhiganayaan xaasilun waxa uu ku dhacay biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qolo inay yihiin sababteeda laa yacqiluuna aan waxba garanayn yacni dad wax magarataa inay yihiin darteed ayay ugu dheeldheelayaan salaada weey oo caqli hadday leeyihiin dee kumay dheeldheeleen qul waxaad tidhaha nabi allow yaa ahlalkitaabi kitaabka ehelkiisiiyo hal tanqimuuna miyaa nagu ceebeynaysaan minaa annaga oo nagu qoonsanaysaan ilaa an aamanaa inaanu rumaynay mooyaane billaahi alle iyo wamaa kii unzila la soo dejiyey ilaynaa annaka nalagu soo dejiyey iyo wamaa kii unzila la soo dejiyey min qablu hore ma waxaad nagu ceebeynaysaan inaanu rumaynay mooye wax kale iyo wa anna aktarakum inaanu rumaynay inaad bedidiinu tihiin faasiquuna kuwa faasiqiin oo daacada ka baxay intaa mooye ma wax kalaa nagu qoonsanaysaan oo nagu haysataan qul waxaad ku tidhaha nebi allow hal unabi'ukum ma idinka warramaa bisharin wax ka shar badan min daalik qoonsigaa iyo ceebayntaa ay idin ceebaynayaan macnaha inay iimaan idinku qoonsadaan inay diin idinku ceebeeyaan waa arrin shar ah laakiin wax ka sii daran ma idiin sheegaa mahuubatan xagga abaalmarinta cinda allaahi alla agtiisa man lacanahu allah waa jawaabu su-aalin muqadar kaanamaa in la yidhi haa markaa jawaabtii waxay noqotay huwa usoo qadar mubtade huwa kaa ka shar badani man lacanahu allah waa ka alla u nacdalay ee waqadiba calayh alla uu cadhooday oo wajacala uu ka yeelay minhum iyaga alqiradata manna horaynu usoo maray oo lafdigeeda haddii la eegana mufrad baa loo celiyaa macnaheeda haddii la eegana jamac waana taa marna man lacanahu llah damiir mufrada marna minhum damiir jamaca waayo dee lafdigeeduna waa mufrad macnaheeduna waa jamac oo waa caam oo wajacala uu ka yeelay minhum iyaga alqiradata daayira iyo walkhanaasiira doofaaro iyo wacabada aaquut wajacala minhum waxaa kaloo uu ka yeelay man cabada aaquut kuwa aaquutka caabuday waa shaydaanka ah oo aaquutka waxaa la yidhaha kulu maa tajaawaza bihi lcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin fii gayri aacati illah sida ibnulqayim uu ku tacriifiyey waa wax kastoo addoonku diinta ilaahay iyo shareicadii loo dhigay uu kaga gudbo uu ku xadgudbo oo ah mid ama la caabudo ama la adeeco ama la raaco marka imika shaydaan waxaa loogu fasiray taaquud waayo waa ra-su tawaaqiid waa madaxa tawaaqiida isagaa hormood iyo madax u ah ulaaika kuwaasi baa allow yidhi kuwa noocaasihi ee la nacdalay ee loo cadhooday ee daayirada iyo doofaarada dulaysan laga dhigay sharun iyagaa ka shar badan iyagaa shar badan makaanan xagga makaanka iyo goobta ay gelayaan wa adalu iyagaana baadinimo badan can sawaa'i sabiil xagga jidka toosan lumidda ay ka lumayaan iyagaa u lumid badan oo cid ka lumid badan oo ka shar badani ma jirto kuwaas allah waxau ihi waidaa jaa-uukum markay idin yimaadaan munaafiqiintii waa nebi maxamed iyo asxaabtiisaa laleeyahay markay munaafiqiintani idin yimaadaan qaaluu waxay idinku odhanayaan aamanaa waa rumaynay wal xaal bay sidaa odhanayaan qad dakhaluu ay ku soo galeen bilkufri gaalnimo wal xaal baanay gaalnimo la soo galeen hum iyagu qad kharajuu ay la baxeen bihi kufrigii iyagoo gaalnimo majliskaaga la soo galay gaalnimona la baxay ayay haddana odhanayaan waa rumaynay afka uurkana waa ka gaalo wallaahu alle ayaana aclamuu cilmi badan bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yaktumuuna kuwa qariya waxay uurkooda iyo laabtooda ku qarsanayaan ee kufri calooleedka ah allah u cilmi badan oo arkaya wa taraa waad arkaysaa nebi allow kaiiran in fara badan oo minhum iyaga ka mida munaafiqiinta ah yusaaricuuna iyagoo u degdegaya fil ismi dembiga iyo walcudwaani xadgudubka iyagoo u degdegaya ayaad arkaysaa iyo wa aklihim cunidooda ay cunayaan bay u degdegayaan assuxta xaaraanta labisa maa shay baa baas lahaadoo xumaaday kaasoo kaanu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa sameeya allah waxau ihi lowlaa yanhaahum ay hal laa yanhaahum maxay ugu diidi waayeen oo uga reebi waayeen xumaanta lowlaa yanhaahum ay hal laa yanhaahum maxay ugu diidi waayeen alrabbaaniyuuna kuwii rabbi loo nisbeeyey ee alla yaqaanka ahaa ee dadka aadaabta iyo xaqa ku barbaarinayay iyo wal axbaaru kuwii culimada ahaa maxay ugu diidi waayeen can qowlihim odhaahdooda al isma dembiga ay leeyihiina ay ku hadlayaan iyo wa aklihim cunidooda assuxta xaaraanta ay cunayaan labi'sa maa shay baa baas lahaadoo xumaaday kaasoo kaanu ay ahaadeen yasnacuuna kuwa sameeya aayaadkan waxaa ku sugan sidii aayaadkii horey noo soo maray oo kale xurmatu itikhaadi alyahuudi walnasaara walmushrikiina awliyaa laa siyamaa ahla adulmi walfujuur inay xaaraan tahay yahuud iyo nasaare xigta in laga dhigto oo lasoo dhowaysto iyo gaalada kaleba gaar ahaan kuwooda dulmiga iyo xadgudubka caanka ku ah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan suu-u akhlaaqi alyahuudi wa fasaadu cuquulihim waxaa ku sugan akhlaaq xumada iyo edabdarada nimankii yahuudeed iyo caqli xumadooda oo caqli xumo waxa ugu filan waidaa naadaytum ila asalaati ittakhaduuha huzuwan walaciba nin salaad loogu yeedhayo oo ku dheeldheelaya dee caqli ma leh ilaahay baa tilmaamo o yidhi dalika biannahum qowmun laa yacqiluun hadday wax garanayaan kumay jees jeeseena waa bilaa caqli hadhowna waa kuwa ku calaacali doona markay naarta galaan low kunnaa nasmacu aw nacqil ma kunna fii asxaabi saciir waa caqliga maanta loogu taag waayey ayay berri u calaacali doonaan waxaa kaloo ku sugan taqriiru wujuudi maskhin fi lyahuud wa jaclihim qiradatan wa khanaasiir waxaa la taqriiriyoo la sugay yahuud qaar ka mida in la bedelay abuurkoodii oo daayare iyo doofaaro loo dooriyey waana nimankii reer banu israa'iil kuwoodii sabtida xadgudbay ee inta layidhi sabtida ha ugaadhsanina sabtidii kalluunkii intay dabteen oo ay gacmo ay u samaysteen ay ku soo xidheen axaddiina la baxay ee xaaraantii u xeeladaystay kuwaas ayaa daayeero iyo doofaaro laga dhigay walaqad calimtum aladiina ictadaw minkum fi sabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin suurat lbaqara waatii inagu soo martay waad ogaateen kuwii xadgudbe ee idinka idinka mid ahaa sabtida ee aanu ku nidhi daayeero dulaysan noqda yacni qadaran waa takwiin qadari ah ilan iyagu inay abuurkooda bedelaan awooduma leh oo gacantooda kuma jirto laakiin takwiinku waa qadari o waa biqadar illaah ilaahay baa qadaran u amray oo uga ahaysiiyey qiradatan khaasi'iin dee qadarka ilaahayna waa laazimu lwuquuc oo ma baaqdo laakiin shayga sharcigii dee qad yaqac waqad laa yaqac marka maskigaasaa lagu sameeyey yahuud qaar ka mid ah waxaana culimmadu tilmaameen alqirada waalkhanaasiir yacni kuwii laga dhigay way tafiir go-een oo cidhibi kamay hadhin walidaalika dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay moodaan daayeerada iyo doofaarada arlada dusheeda ku nool inay kuwaa ka hadheen kuwaasi waxba kama hadhina way dabargo-een oo cidhibba ilaahay uma yeelin kuwani waa makhluuqaad caadi oo ilaahay abuuray ee kuwaa la dooriyey way dabargo-een waxna kama hadhin waxaa kaloo ku sugan aayaadkan wujuudu munaafiqiina min alyahuudi calaa cahdi rasuuli sala allahu alayhi wasalam bilmadiina wakhtigii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ee madiina niman munaafiqiin oo kuwa yahuudeed ka mida oo la mucaamaloodo iyaga la joogaa inay ka mid ahaayeen oo markay muuminiinta la joogaanna dee afka baarkiisa waxa weeyaan iimaan uga sheeganaya markay yahuudda u tagaana odhanaya idinkaanu nahay oo taa nifaaqa yacni la tilmaamayo wakhtiga cahdiga madiina waidaa jaa-uukum qaaluu aamanaa waqad dakhaluu bilkufri wahum qad kharajuu bih wallahu aclamu bima kaanuu yaktumuun waa munaafiqiintii wakhtigaa jiray waxaa kaloo ku sugan aayaadkan istihtaaru lyahuud wa cadamu mubaalaatihim biirtikaabihim aljaraa'ima calaaniyatan nimanka yahuudeed in macaasidiiyo xumaanta aanay u aabba yeeli jirin iyo xumaanta inay bannaanka iyo badka la yimaadaan wa taraa kaiira minhum yusaaricuuna fi limi waalcudwaani wa aklihim suxta labi'sa maa kaanuu yacmaluun bannaankay la iman jireen oo uma aaba yeeli jirin waxaa kaloo ku sugan qubxu sukuuti alculamaai cala almunkar wa iqdaa'uhum calaa faaciliih xataa qaala bacduhum ana hadihi alaaya ashaddu aayatin wa akhtaruhaa cala alculamaa waxaa ku sugan inay aada iyo aada u fool xun tahay oo ay arrin la ceebeeyey oo la caayay tahay inay culimmadu afka ka xidhaan oy ka aamusaan munkarka la samaynayo xumaanta dhacaysa oo laga indhaqarsado cidda xumaha samaynaysa waa la ceebeeyo waa lagu canaanta oo allah waxau yihi lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna walaxbaaru can qowlihim alithma waaklihim asuxta labi'sa maa kaanuu yasnacuun miyay ka reebaan oo u diidaan maxay ugu daawanayaane ugu eegayaan culimada muslimiintuna hadalkaa ahlukitaabka lagu canaantay waa caam yeelaya oo wuu ku socdaa ee gaaru ma ahay waxa weeyaan culamaa lyahuud iyo kuwii ahlukitaabka waa arrin caam ah oo horey noo soo martay kulamaa dama allahu lyahuuda wanasaara fahuwa lana yacni sufyaan iyo kayrkiiba inay yidhaahdeen wax kastoo kitaabka nimanka yahuud iyo nasaare lagu ceebeeyey inakana wuu inagu socdaa haddaynu sifadaa samayno oo waa inacaam yeelayaa ilaa culimada qaarkood ay yidhaahdeen aayaddani waa aayadda ugu cabsi iyo khatar badan culimada lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuun oo ruux kasta oo cilmi leh oo xumaha isagoo arkaya aayar iska dhaafa canaantaasaa u taalla lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuun rasuulkuna salى اllahu alayh waslm wuxuu yihi kama fi sunan min xadiidi xudayfa wladii nafsii biyadihi lataأmuruna bاlmacruufi walatanahuna can اlmunkar aw layuushikana allahu an yabcaa calaykum cadaaba minhu uma tadcuunahu falaa yastajiibu lakum rasuulku waxa yihi allah naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee wanaagga weydin isfari xumahana weydin iska reebi haddii kaloo sidaa yeeli weydaan ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay cadaab intuu idiin soo diro inaad alla baridaan oo idinka aqbali waayo waalciyaadu billaah waa sida maanta in badan inagu dhacda yacni munkaraadku markay fara bataan in cuquubaadkuna ay bataan la ducaysto ijaabadii iyo qabuulkiina aynu arki weyno ama uu inaga raago falilaahi alxamdu waalminna maanta roobdoontii aynu tukannay ilaahay waxaynu ugu mahadnaqaynaa waynu leenahay alxamdu lilaahi xamda kaiira ayiba mubaaraka fiih in ilaahay subxaanahu watacaala raadkeedii iyo aasaarteedii ina tusayoo durbe aynu qabownay falilahi alxamdu walmina laakiin in towbada lasii farabadiyo oo istikfaarta lasii farabadiyo oo ducada lasii farabadiyo oo naxariista laysku naxariisanayana la farabadiyo ayaa waajib inagu ah faalxamdu lilahi awala waakhira allah waxa uhi ya ayuha aladiina aamanuu laa ttakiduu ladiina اtakaduu diinakum huzuwa walaciba ya ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey laa ttakiduu ha ka yeelanina aladiina kuwii itakaduu ka yeeshay diinakum diintiina huzuwa ay mahzuwan bih wax lagu dheeldheeloo lagu jeesjeeso kuwii diintiina ka dhigtay iyo walaciban ciyaar kuwii ka dhigtay kuwaasoo min aladiina kuwii ah waa bayaaniyo markaynu ka dhigno ama kaba xaaleeyo min aladiina kuwii xaal ay yihiin kuwa diinta dheeldheelka ka dhigtay uutuu la siiye alkitaaba kitaabka la siiye min qablikum idinka hortiin iyo walkufaara gaaladana ha ka yeelanina awliyaa sokeeyaha ka dhiganina yacni kuwa diinta ku dheeldheelaya iyo gaalada midna ha ka dhiganina awliyaa sokeeye aad jeclaataan oo saaxiib ka dhigataan wtaqu llah ilaahay ka cabsooda in kuntum hadda ahaateen muminiina kuwa muminiin ah allah waxau yihi waidaa naadaytum markaad ugu yeedhaan ila salaa salaada markaa ugu yeedhaan ittakhaduu waxay ka yeelanayaan haa salaadii huzuwa ay mahzuwan bihaa mid lagu dheeldheelay ka dhiganayaan iyo walacibaa ciyaar dalik ay litikaad yeelashada ay salaada jees-jees ka dhiganayaan xaasilun waxa uu ku xasilayaa oo uu ku dhacay biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qole inay yihiin sababteeduu ku xasilay qoladaasoo laa yacqiluuna aan waxba garanayn waxay salaada ugu dheeldheeleen waayo waa wax ma garato qul waxaad haddaba ku tidhaa nebi allow yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiow hal tanqimuuna miyaa nagu ceebaynaysaan mina annaga oo nagu qoonsanaysaan ilaa an aamanaa inaanu rumaynay mooye ma wax kalaa nagu haysataan bilaahi alla aanu rumaynay iyo wamaa kii unsilo la soo dejiyey ilayna annaka nalagu soo dejiyey iyo wamaa kii unsilo la soo dejiyey min qablu hore loo soo dejiyey ma inaanu kitaabkii nalagu soo dejiyey kutubtii hore iyo nebiga iyaga aanu rumaynay mooyaane ma wax kalaa nagu haysataan wa na akarakum waxaa kuugu bannaan inaad taa hore ku cadafto jumladaasoo wa bianna akarakum ma wax kalaad nagu haysataan iyo inaanu rumaynay mooyaane in agarkiinu faasiquuna ay yihiin iyo inaan lagu cadfinoo jumla istinaafiya madax bannaanoo la bilaabanayo aad ka dhigto oo tidhaahdo wa anna akarakum badidiinuna faasiquuna weeyi yacni kuwa faasiqiin ah oo ilaahay daacadiisa ka baxay allah waxau yihi qul waxaad ku tidhaa nebi allow hal unabiukum ma ydinka waramaa bisharin min dalik ceebayntaadna ceebaynaysaan wax ka daran ma idinka waramaa taasi markaa ishkaal ma leh haddii daalikada loo celiyo alinqaam yacni qoonsiga iyo ceebaynta ay mu'miniinta iimaanka ku ceebaynayaan haddii daalikada loo celiyo oo macnuhu noqdo waxa aad dhibaato nagu haysaan eed nagu qoonsanaysaan yacni ceebayntiinaaba wax ka sii daran ma idiin sheegaa waa weji waxaa kaloo lagu fasiray in loo celiyo daalika xaalkooda oo la ydhaha bisharin min dalik ay min xaali haaulaa yacni kuwaas idinka idin qoonsanaya xaalkooda wax kaba sii daran ma idiin sheegaa oo kuwan daayarada loo bedelay waxaa kaloo lagu fasiray hal unabi'ukum bisharin min dalik iimaankan ay ku qoonsanayaan laftiisa yacni wax ka daran oo culimmadu waxay yidhaahdeen oo iimaanku waa khayr eh sidee loo leeyahay wax ka daran oo ka shar badan waxaa la yidhi waa tanazulan yacni cinda zacmihim wa dicaa'ihim waa iyagu hadalka siday u dhigayaan ay ku andacoonayaan marka la raaco la leeyahay bal kan aad ku qoonsanaysaan ee iimaanka aad ku haysataan wax ka daran ma idiin sheegaa waxaa markaa ugu awleysan in loo celiyo inqaamka iyo qoonsiga iyo ceebaynta oo lasoo xusay waayo tanqimuuna inqaamka laga fahmo in loo celiya awlaah macnuhu markaa wuxuu noqon qul waxaad tidhaha nebi allow hal unabiukum ma ydinka waramaa bisharin wax ka shar badan min dalika ay linqaam yacni qoonsigaa ay idin qoonsanayaan iyo ceebaynta ay idin ceebaynayaan wax ka sii daran ma ydinka waramaa mahuubatan xagga abaalmarinta cinda allaahi alla agtiisa taagtu ka daran ma ydin sheega man lacanahu allah huwa kaa ka shar badani man mid weeyi kaasoo lacanahu allah ilaahay u nacdalay oo naxariistiisa uu ka dheereeyey oo waqadiba uu u cadhooday calayhi korkiisa oo wajacala uu ka yeelay minhum iyaga alqiradata daayeero iyo walkhanaasiira doofaaro oo wacabada caabuday adaaquuta daaquudka caabuday waa tafsiir in sideedaa loo daayo oo laydhaa oo wacabada daaquuta daaquudka caabuday ama usoo qadar sidii markii hore aynu maray wajacala minhum man cabada daaquut oo ka yeelay iyaga kuwa daaquudka caabudana ka yeelay xaggooda ulaa-ika haddaba kuwaasi sharun iyagaa shar badan makaanan xagga goobta ay gelayaan oo wa adallu u baadinimo iyo lumid badan can sawaa'i sabiil yacni xagga jidka toosan lumidda ay ka lumayaan iyagaa u lumid badan oo macnuhu waxa weeyi waa sharun makaanan fi laakhira wa adallu can sawaa'i sabiili fi dunya labadaba way isku darsadeen oo yacni waxa weeyaan aakhirana meel xun bay gelayaan adduunkana way hallaabeen oo waa lumeen allah waxa uhi waidaa jaa-uukum markay idiin yimaadaan munaafiqiintii qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waa rumaynay wal xaal bay sidaa odhanayaan qad dakhaluu ay galeen oo bilkufri gaalnimo ay idinla soo galeen majliskiina oo wahum iyagu qad kharajuu ay baxeen bihi ay bilkufri gaalnimo ay la baxeen iyagoo gaalnimo la soo galay gaalnimadiina la baxay ayay haddana odhanayaan waanu rumaynay wallaahu alle ayaana aclamu u cilmi badan bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yaktumuuna kuwa qarinayo oo gaalnimada ay uurka ku haystaan alla u ogaal badan oo muujinaya oo bannaanka keenaya wa taraa waxaad arkaysaa nebi maxamed ow kasiira in badan oo minhum munaafiqiinta ka mid ah yusaaricuuna iyagoo u degdegaya fil ismi dembiga iyo walcudwaani xadgudubka iyo dulmiga iyo wa aklihim cunistooda assuxta xaaraanta ay cunayaan labisa waxa xumaaday maa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya lowlaa yanhaahum ay hal laa yanhaahum maxay ugu diidi waayeen alrabbaaniyuuna kuwii alla yaqaanka ahay rabbi loo nisbeeyey iyo wal axbaaru kuwii culimada ahaayee cilmiga lahaa can qowlihim odhaahdooda al isma dembiga ay ku hadleen ee ay yidhaahdeen yacni hadalkaa ay dembiga ku hadleen maxay uga joojin waayeen ee uga reebi waayeen iyo wa aklihim cunistooda assuxta xaaraanta ay cunayaan labi'sa maa shay baa xumaaday kaasoo kaanuu ay ahaadeen yasnacuuna kuwa sameeya oo ah xumaanta ay reebi waayeen kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh taasaa xumaatay reebid la-aanta munkarka ay isku daawanayaan wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi calayhim lacaayin ullah yad ullah ilaahay gacantiisu maqluulatun waa mid la xidhay bay yidhaahdeen macnaha waxay leeyihiin edabdarrada iyo afxumada halkay ka gaadheen ilaahay waa bakaylo wax ma bixiyo tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay waa ka sarreeyo waa ka nasahan yahay yahuudi waxay ku tilmaantay calayhim lacaayin ullah hullat aydiihim gacmahooda ha la xidho waa habaar oo waa ducaau calayh jumlada haddii khabariye laga dhigana hullat aydiihim gacmahooda la xidhay iyagaa bakhayliin ah oo waxaa lihi ninka yahuudigii ilaa maalinkaa maantaynu joogno milyaneer hadduu yaho dhinac walba ay ka taallo wuxuu ka cabsanayaa un daba ka warwar unbuu qabaa shilin inuu bixiyana ku dhiiran maayo marka waa ciqaab adduunyada lagu siiyey aakhirana waa u dambaysaa marka jumlada khabariye haddaad ka dhigto waa hullad aydiihim gacmahoodaa la xidhay oo iyagaa bukhalaa aan wax bixin jumlada haddaad inshaa'i ka dhigtana waa ducaa'iy oo waa ducaaun calayhi oo hullat aydiihim gacmahooda ha la xidho waa cuquuba lagu habaarayaa walucinuu waa la nacdalay nimanka yahuudeed bimaa qaaluu ay biqowlihim odhaahdoodaasa lagu nacdalay waa haddii maada masdariye laga dhigo master ka dhalaaliyo bimaa qaaluu biqowlihim haddii macrifo mawsuula laga dhigana bimaa qaaluu ay biladii qaaluuhu kay yidhaahdeen baa lagu nacdalay bal iskaba dhaafoo ka kaalay taasoo yacni gacanta alle inay xidhan tahay iska daayo taasi ma jirtee oo arrinku siday yidhaahdeen maahee yadaahu labadiisa gacmood alle mabsuutataani kuwa la fidiyey weeye oo fidsan oo yunfiqu waa u bixiyaa rabbi kayfa yashaau sida uu doono ayuu ilaahay wuxuu bixiyaa walayasiidanna wallaahi baan ku dhaarte layasiidanna waxa uu u kordhin oo uu u siyaadin kaiiran in fara badan oo minhum iyaga ka mid ah maakii waxa uu siyaadinayaa unsila lagu soo dejiyey ilayka adiga xaggaaga nebi allow min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey kaa lagugu soo dejiyey wuxuu u kordhinayaa tuqyaanan qooq ayuu u kordhinayaa iyo wa kufran gaalnimo oo siduu ugu kordhinayaa inay ku rumeeyaan baabay ahayde dee markay rumayn waayaan ee ay beeniyaan gaalnimo iyo qooqunbay kororhsanayaan allah waxau ihi wa alqaynaa waxaanu ku ridnay baynahum dhexdooda alcadaawa cadaawad iyo walbaqdaa cadho iyo nacayb iyo cadaawad baanu dhexdooda dhignay ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaadhayo weligoodba ha wada socdaan laakiin uurka way ka kala socdaan oo taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa ilaahay baa tilmaamoo yidhi waxaad moodaa inay midaysan yihiin qalbiyadooduna waa kala tegsan yihiin oo ma wada socdaan allah waxau ihi kulamaa awqaduu markastoo ay shidaan naaran dab lilxarbi dagaal ay u shidaan iyo fitno adfa'aha allaah ilaahay baa baktiiya dabkaas wayascawna way soconayaanoo fil ardi arlada dhexdeeda waxay u soconayaan fasaadan ay liajli fasaad fasaadin ay fasahaadinayaan darteed ayay arlada la socdaan wallaahu allana laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa wax fasahaadiya allah waxau ihi walow ana ahla alkitaab haddii ree kitaab ama kitaabka ehelkiisu waa nimanka yahuud iyo nasaaree aamanuu ay rumayn lahaayeen oo wataqow ay alle ka biqi lahaayeen lakafarnaa waa ka dhaafi lahayn canhum iyaga sayi'aatihim xumaanahooda oo wala adkhalnaahum waxaanu gelin lahayn jannaati naciim waxyaabaha lagu nicmaysto jannooyinkooda ayaanu gelin lahayn walow annahum haddii iyagu aqaamuu tawraa towraad hadday oogaan oo wixii ku yaalla ay ku toosnaadaan iyo walinjiila injiil iyo wamaakii unsila la soo dejiyey ilayhim iyaga loo soo dejiye oo qur-aanka ah min rabbihim rabbigood xaggiisa laga soo dejiyey hadday oogi lahaayeen oo ku toosnaan lahaayeen hee waa jawaabkii lowda la akaluu way cuni lahaayeen oo min fawqihim xaggooda sare ayay ka cuni lahaayeen wa min taxti arjulihim lugahooda hoostoodana waxbay ka cuni lahaayeen minhum iyaga waxaa ka mid ahaaday kuwa ahlu kitaabka ah ummatun qayb ama ummad ayaa ka mid ahaatay ummadaasoo muqtasidatun dhexdhexaysatay oo toosan waa kuwoodii rumeeyey rasuulka raacay wa kahiirun in badan oo minhum iyaga ka midana saa'a waxaa xumaaday maa yacmaluuna waxay samaynayaan ayaa xumaaday haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qubxu wasfi illaahi bima laa yaliiqu bijalaalihi wa jamaalihi wa kamaalih foolxumada ay fool xun tahay ilaahay in lagu tilmaamo waxaan u qalmin weynidiisa iyo kamaalkiisa iyo quruxdiisa iyo jalaalkiisa oo yahuudi calayhim lacaayinullaah oo gaalada kuwa ugu edabta daran ee ugu madaxa adagi waxay ku dhiiradeen alle inay aflagaadeeyaan oo yidhaahdaan yadullaahi maqluula hore waxay noo soo martay laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wa naxnu agniyaa ilaahay waxa uu maqlay kuwii yidhi hadalkooda ilaahay waa maqlay ilaahay waa faqiiroo waa caydh oo annakaa hodan ah tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waa niman edabdarrada an ka waaban oon ka xishoon oo edabdarrada meel sare ka gaadhay marka foolxumada arrintaasi leedahay baa alla uu tilmaamay waxaana la sheegay iyaga in lagu ciqaabay gacanta xidhan iyo bakhaylnimada lacnadna ay korkooda ku dhacday oo naxariista rabbi laga durkiyey waxaa kaloo alla uu sheegay ilaahay labadiisa gacmood inay fidsan yihiin oo siduu doono wax u bixiyo waxaa halkaa laga qaadanayaa sifaadka daatiga ee rabbi loo sugo waxaa ka mid ah ilaahay tabaaraka wa tacaala laba gacmood inuu leeyahay laakiin labada gacmood ee alla loo sugayaa ma aha kuwa makhluuqaadka la mid ah tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waayo ilaahay baa yidhi laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir ilaahay wax la midihi ma jiro haddana rabbi waa mid wax maqal badan oo arag badan bal ka waran haddaad tidhaahdo waxba ma arko ma maqlo subxaana allah tacala allahu can dalika culuwan kabiira oo aad kuna sababayso waayo dee makhluuqa wax arko wax maqla markaa si aanu makhluuqa u shabihin khaaliqu waxaan odhanayaa wax ma arko waxna ma maqlo dee waad ku gaaloobaysa waayo ilaahay baa yidhi wahuwa samiicu lbasiir ilaahay waa maqlaa waanu arkaa laakiin maqalka alle maqalkaaga waa ka duwanyi adigu gidaarkan waxaa ka dambeeya dee maqli mayse ilaahayna maqalkiisu wuxuu u waasac noqday jamiica alaswaaq oo toddobada samo isagoo ka sarreeya ayaa halkaa waxaad leedahay uu maqlaya ilaahay waxuu u arkayaa laakiin araggaaga dee wuu ka duwan yahi aduu gidaarkan dabadiisa dee ma arkasi ilaahayse wax walba wuu arkayaa oo laa takfaa calayhi khaafiya haddaba sida alla uu leeyahay sifaatkaa samciga iyo basarka ayuu u leeyahay sifatulyadayn marka aduu labada gacmoodeed leedahay waa laba gacmoodoo daciif oo makhluuq u leeyahay oon awoodiyo itaal badan lahayn laakiin gacmaha alla uu leeyahay waa kuwa u cunama ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa iyo jalaalkiisa marka waxaad ku dadaashaa had ya jeer marka ilaahay sifo loo sugayo ama daati ha noqoto ama ficli ha noqoto sifaadka alle marka loo sugayo adigu ha sawiran kuwa makhluuqaadka ilan wax isku midaba ma aha oo culimmadu waxay idhaahdaan alkalaamu fi sifaat kalkalaami fi daat hadalka sifaadka alle laga hadlayaa waxay la mid yihiin hadalka ilaahay daatadiisa laga hadlayo oo sida ilaahay daatadiisu dawaadkan kale makhluuqaadka uga duwan tahay in loola simayn ayaa sifaadkiisuna sifaadka kale uga duwan yihiin oon loola simayn marka ilaahay markuu naftiisa wax u sugo ha diidin adigu rasuulkiisu markuu u sugo ha anfin adigu laakiin waxaad tidhaahdaa waa sifo alla uu leeyaho ilaahay u cunanto u qalantoo isaga ku habboon oo ta dadkana ka duwan oon la mid ahayn waayo laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu sida alla uu yahay iyo xaqaa'iqda sifaadkiisa isaga mooye axad ogi ma jiro dee waxaan laguu diran maxaa kugu daalinaya marka wuu leeyahay ku dhaaf hadhow ilaahay markaad hor tagto aakhiro haddaad sugtoo tidhaahda ilaahayow yadaynkii aad kitaabkaaga ku sugtay sideedaan u sugay dee waxa weeyaan xaqii baad ku taagantahay canaan iyo citaabna ma lihid haddaad se diiddo maxaad ku odhani oo alla ku yidhaahdo anaa naftayda u sugoo naftayda u cilmi badane maxaa adiga kuu geeyeed u faragelisa haysdaalin markaa adigu lahu yadayn uundhoo ku dhaaf amiruuha kamaa jaa-ad in lasii baadhbaadhoba looguma talagelin sifaadka rabbi ee sidaa ku dhaaf haddaad se istidhaahda sii baadhbaadho hoos ugu dhaadhac xaqiiqada iyo kayfiyada dee waad ku lumaysaa uma gaadhi kartid waayo makhluuq daciifaa tahay sifaadka makhluuqaadku ay leeyihiin ayaa qaarkood aanad gaadhi karayn famaa baaluka bilkhaaliq maxaad u malaynaysaa khaaliqa waxaa markaa ilaahay naftiisa u sugay sifat lyadayn kamaa yanbagii lijalaali wajhi wa cadiimi sulaanih ilaahay sida u cunantay oo ku habboonee laa'iqa u ah ayaynu ugu suganaa aynu ku dhaafaynaa halkaa u dhaafi mayno waxaa ku sugan aayaadkan taqriiru maa bayna alyahuudi waannasaara min cadaawati wa baqdaa waxaa lagu sugay cadaawadda u dhaxaysa yahuudda iyo nasaarada iyo iyaga dhexdoodaba iyo nacaybka u dhaxeeya wa alqaynaa baynahum alcadaawata walbaqdaa ilaa yowmi alqiyaama midna midka kale waxba uma ogola horey noo soo martay waqaalat alyahuudu laysat innasaara calaa shay wa qaalat innasaara laysat alyahuudu calaa shay qolona qolo waxba uma ogola iyaguna wax isuguma ogola waxaa kaloo ku sugan aayaadkan sacyu lyahuudi addaa'imi fi lfasaadi fi lard yahuud si joogto ah ayay arlada fasahaadinteeda ugu socdaan had iyo habeenba kulamaa awqaduu naara lilxarbi adfa'aha allah wayascuna fi lardi fasaada waxaa kaloo ku sugan wacd ullahi liahli lkitaabi low aamanuu wataqow biidkhaali اljanna warisqi lwaasic ahlulkitaabka waxa ilaahay u yabaho ugu ballan qaaday hadday ku toosnaadaan towraad iyo injiil oy rabbi iyo rasuulkiisa rumeeyaan oo ay qur-aanka ku toosnaadaan inay barwaaqo iyo ladnaan helayaan oo xag sare iyo xag hooseba ay wax ka cunayaan waxaa halkaa ka cad hadday si dhaba towraad iyo injiil u rumeeyeen nebi moxamed iyo qur-aankii lagu soo dejiyey way rumayn lahaayeen waayo towraad bay ku taallay tilmaanta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ciisaa ku bushaareeyo injiil bay ku taallay nebi moxamed imaatinkiisu wa mubashiran birasuulin yaati min bacdi ismuhu axmed marka waxaa loo leeyahay walow anahum aqaamuu towraata walinjiil may oogin waayo towraad iyo injiil hadday ka run sheegaan nebi moxamed bay rumayn lahaayeen oo qur-aankay qaadan lahaayeen waayo qur-aanku isagaa nasakhay camalfalkii towraad iyo injiil qur-aankaa nasakoo ka dambeeyey oo dee qur-aanku markuu soo degay waxaan isaga ahayn laguma camalfali karo laakiin waxay towraad ku hayeen iyo injiilba sifaadkii nebi moxamed markaa sidaasaa loo leeyahay hadday ku toosnaan lahaayeen dee waxa weeyaan ilaahay waa u nicmayn lahaa waxaa halkaa laga qaadanayaa haddii toosnaanta diinta nicmo iyo barwaaqo adduunyo lagu helayo haddii laga baydhana cidhiidhi iyo diiqad iyo culays iyo rafaad iyo nolol adag ayaa laga dhaxlayaa diin la-aanta aayaad la mida aayaadkana ilaahay waa ku tilmaamay arrinkan oo allah waxau ihi walow ana ahla alquraa aamanuu wataqow lafataxna calayhim barakaati min asamaai walard walakin kadabuu faahadnaahum bima kaanuu yagsibuun allah waxau ihi dadka tuulo ama magaalo ama degaan ku nooli hadday rumayn lahaayeen oo rabbi ka cabsan lahaayeen barakaadka samadana waanu u furi lahayn ka dhulkana waanu u soo saari lahayn ha yeeshee waa beeniyeen oo macsiyaday galeen ayaanu ku ciqaabnay annakuna waxaa kaloo alla uu yidhi wa an low istaqaamuu cala ariiqa la asqaynaahum maa an qadaqa dadku dariiqada diinta hadday ku toosnaan lahaayeen waxaanu waraabin lahayn roob dhibiciyo waaweyn oo mahigaan ah roob la-aantu waxaa sababaysa dunuubta iyo macaasida iyo diin la-aantaa sababaysa haddiise waxa weeyaan la toobadkeenoo diinta loo noqdo cirkiiyo dhulkaba ilaahay barakaadka waa ka furaya ilaahay waxa uu tilmaamay walayasiidana kaiira minhum maa unzila ilayka min rabbika طuqyaana wa kufra in badanoo kuwaa ka mid ah diinta lagugu soo dejiyey nebi moxamedow gaalnimo iyo qooq bay ka kororhsanayaan waayo ilan diinta in iimaan laga kororhsaday ahayd sababtu waxa ay tahay waxyiga soo degaba markay beeniyaan ee ay qaadan waayeen ay rumayn waayaan dee gaalnimo cusub bay kororhsadeen oo hor leh mar kastoy beeniyaan aayaddii soo degtaba aayaddaa waxaa caddaynasoo sii qeexaysa hadalka allahu yidhi waidaa maa unzilat suuratun fa minhum man yaquulu ayukum zaadathu haadihi iimaana faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wahum yastabshiruun waama aladiina fii quluubihim marad fazaadathum rijsan ilaa rijsihim wamaatuu wahum kaafiruun allah waxau yidhi marka suurad la soo dejiyo waxaa ka mid a qaar odhanaya warkiineebay suuraddani waxu siyaadisay iimaan ka kororhsaday alla waxau yidhi mu'miniintu iimaan bay suuraddu u siyaadisaa iyagoo ku faraxsan weliboo bushaaraysanaya waa mu'miniinta laakiin kuwa gaalada ee uurka ka buka ee kufri calooleedka iyo nifaaqu uurka uga buuxo ee kufaarta ah fasaadathum rijsan ilaa rijsihim kuwaas qurunkoodii horay qurun ugu dartay qurunka waxaa looga jeedaa gaalnimada iyo kufriga iyo nifaaqa caloosha ugu jira ayaa qurun iyo nijaasa ilaahay baa yidhi inama almushrikuuna najasu falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim haada marka shirkiga iyo kufrigu waa nijaas iyo qurun iyo dulli weeyi marka kuwaas waxay suuradda soo degtaa u siyaadinaysaa qurun bay ugu siyaadinaysaa qurunkoodii hore iyo gaalnimadoodii hore wamaatuu wahum kaafiruun waxaanay dhimanayaan iyagoo gaalo ah oo waayo maxay suuraddu ugu siyaadinaysaa gaalnimo iyo kufri waayo dee way beeninayaan mar hadday beeniyeen gaalnimay kororhsadeen ee khayr iyo wanaag kamay dheefin allah waxau ihi wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi yad ullah ilaahay gacantiisu maqluula waa mid la xidhay bay yidhaahdeen gullat aydiihim gacmahooda ha la xidho waa habaar gullat aydiihim ama gacmahoodii waa la xidhay oo iyagaa bakhayliin ah walucinuu waana la nacdaloo naxariista rabbi waa laga durkiyey bimaa qaaluu ay biqowlihim odhaahdoodii ayaa lagu nacdalay ama bimaa qaaluu biladii qaaluuhu kay yidhaahdeen baa lagu nacdalay bal kaba kaalay taasoo gacanta ilaahay ma xidhne eh yadaahu ilaahay labadiisa gacmood mabsuutataani kuwa la fidiyey oo fidsan weeyi yunfiqu waa bixiyaa alle kayfa yashaa siduu doonuu waxu bixiyaa walayasiidanna wallaahi baan ku dhaartay layasiidanna waa u siyaadinayaa oo uu u kordhinayaa kaiiran in fara badan oo minhum iyaga ka mid a maa kiibaa u kordhinaya waa faacilka yasiidanna eh unsila la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey nebi allow min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey kaa lagugu soo dejiyey wuxuu u kordhinayaa duqyaanan qooq iyo wa kufran gaalnimo markay qaadan waayaanay ka jeestaan wa alqaynaa waxaanu ku soo ridnay baa alla yidhi oonu ku tuuray baynahum dhexdooda alcadaawa colaad iyo walbaqdaa nacaybsho iyo cadho ayaanu dhexdooda dhignay ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaadhayo allah waxau ihi kulamaa awqaduu mar kastoy huriyaan oy shidaan naaran dab lilxarbi liajli lxarbi dagaal iyo fidno ay kiciyaan darteed mar kastoy dab u shidaan adfa'aha allaahu ilaahay baa deminaya dabkaas wayascawna waxaanay u soconayaan fi lardi arlada dhexdeeda waxay u soconayaan fasaadan ay liajli fasaadin inay xumeeyaan oo fasahaadiyaan darteed ayay arlada dhexdeeda u socdaan wallahu allana laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa wax fasahaadiya walow ana ahla alkitaabi haddii kitaabka ehelkiisu kuwii kitaabka loo soo rogay aamanuu ay rumayn lahaayeen oo wattaqow ay alle ka biqi lahaayeen oo xumaanta iyo xaaraanta ka dhowrsan lahaayeen amarka iyo waajibaadkana qaadan lahaayeen lakafarnaa waa ka dhaafi lahayn canhum iyaga sayi-aatihim xumaanahooda waa ka dhaafi lahayn wala adkhalnaahum waxaananu gelin lahayn jannaati naciim naciimo jannooyinkeeda ayaanu gelin lahayn waxyaabo lagu nicmaysto ayaanu basaatiinteeda iyo beeraheeda ugu nicmayn lahayn oo gelin lahayn walow annahum haddii iyagu aqaamuu tawraata ay axkaama tawraat tawraad axkaamteedii hadday oogi lahaayeen oo ku dhaqmi lahaayeen iyo wlinjiil wa axkaam alinjiil iyo injiil axkaamteedii hadday oogi lahaayeen oo ku camalfali lahaayeen iyo wamaa kii unsilo la soo dejiyey ilayhim iyaga xaggooda loo soo dejiyo min rabbihim rabbigood xaggiisa looga soo dejiyey hadday oogi lahaayeen la akaluu waxay ka cuni lahaayeen min fawqihim xaggooda sare iyo wa min taxti arjulihim lugahooda hoostoodaba waxbay ka cuni lahaayeen macnaha kor iyo hoosba waa ka arsaaqi lahayn oo cirka iyo dhulkaba barakaadkooda ayaanu ugu nicmayn lahayn allah waxau ihi minhum kuwan ahlulkitaabka waxaa ka mid ah ummatun ummad qayb baa ka mid ah ummadaasoo muqtasidatun dhexdhexaysatay oo toosan oo iyadu wixii la amrayna qaadatay wixii loo diidayna ka tegay waa intoodii rumaysay sidii cabdillaahi ibnu salaam oo kale wa kaiirun in fara badanoo minhum iyaga ka mid ihina saaa waxa xumaaday maa yacmaluuna waxay samaynayeen wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online